inta badan dhulbeereedka deegaanada qooqane bacaada garaash iyo leewow ee waqooyiga magaalada beledweyne ayaa waxaa ku fatahay daadad kasoo roogmaday webiga shabeelle kadib markii roobabkii dayrta ay ka da-een gobolka hiiraan iyo dowla deegaanka soomaalida daadadkani ayaa dhex fadhiya dhulbeereedka kuwaasoo qaarkood ay baahi u qabeen beeralayda halka kuwa kalena ay ka saameeyeen dalagyadii ku yaalay beeraha qaar ka mid a beeralaydaasi ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku yeelatay arrintaana aniga waxaa la yidhaha nuur maxamed cabdiyaa la yidhaah waxaan degannahay deegaanka qooqane biyaha guryo badan waa qaateen annagana intan ka degannahay waa iska celinay meeshaan waa naga wareegteen biyuhu hadda waa dabago-an yihiin webigu waa soolgaduudo baxsho waa biyaa ku noqo haayo meesha aan hadda joogno cagaftu ay ku jirto la fali haayo waxa waaye biyaha waa iska biyo xiraynay marka annaga inta nooga imaamaan beeraha naga xageyna geesaha waa ka galgaleen ayagana waa laga celihayaa biyuhu saas uma awood badno kuwaan gudbayna waxay ka xaroonayaan kiligan oo malaas loo heli keliye iyo kalaxkalax ayay ka kala xaroohayaan waxa waaye marka biyuhu saasay cadadoodu dhan tahay deegaankaani galeen oo beerahana waxay hadda u reebteen ma lahan oo waa wada galeen wixii beeraha waa gooyeen beer yar oo maaragtay geesaha buurur ka jireen oo meelahay ka galayeen laga xiray moogiye inta kale way soo tirtireen beertaanna hadda dhankaasna waa laga xiray qod kale biyuhu ugu yimaadiinna ma lahan sidaasay tahayne way iska tabar go-an yihiinoo ma badno webigay ku xaroohaayaan tuulooyinkay saameeyeen kasoo bilaaw deefooboo kaleetay ka soo bilaaw ilaa lugtan webiga bacaad soo mari qooqana ku soo xiji tuulo layidhaa la foolo ayada waaba biyaha geesahayba kala wareegeenoo koobaso ka raxatee meelay ka soo gataan ma lahan waa biyo xirintoosa in biyaha la wareegay baabuur uma galo gaari dameer uma galo wax u gala ma lahan marka waxaan leeyahay biyuhu wixii hadda ka dambeeyo tabartoodu aaday usii yaraanaysaa wax weyn maahan waa biyihii waa hadda hakadaa galay wax weyn ma ahan maya maya beledweyne biyahan ma gaaraan waxay ka xaroonayaan meesha la yidhaha malaasle ka qooqane alxamdulilah ilahi waa noogu namad wana caafimaad qabnaa dhammaanna wixii jooga dhan wayna caafimaad qabaa alxamdulilah biyo way jiraan oo waddanka biyolaan maahan laakiin hadda waxaa moodaa xogaa inay sidii hore dhaamaan marka waxaan leeyahay dadkii aan aada loo waalin biyuhu way jiraan carra biyo maahan biyo way joogaan hadda annaga waa kanaan beerahana beerahaynaa alxamdulilah marka biyolaan maaha laakiin waddanka biyo way jiraan biyuusu waalis maaha naq baa ka daba imaadasaan qiyaasayno webigu wuu calowey naaqus baan ka dareemaynaa marka biyo way jiraan laakiin biyuhu waalis maahan marka saameynna way geysteen oo dad badan waa saameyn way u geysteen dadna hadda alxamdulilah way ron yihiin dhanka bacaadoo kale qooqana boqolkiiba intaa beeraha hadda beertii biyaha waa laga xira maahane hoo hore ay qaadi lahaayeen way ka xirayiin buur baa ka yaal waa ka qarash baa lagu bixiyey juhdigaa lagu bixiyey ilaa welina hadda waa way u baahan yihiin in oo weli lagu daro beeralayda gobolka hiiraan ayaa waxaa saameyn habaan ku yeesha dadadka webiga shabeelle uu sameeyo xilliyada guga iyo dayrta